madaxa shaybaarka degmada gurceel ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka warbixiyey kees uu horey qaliin ugu sameeyey kaas oo ah sac muddo ku foolanayay gudaha degmada gurceel ee gobolka galguduud doctor ibraahim aadan cusmaan oo ah madaxa shaybaarka xoolaha ee degmada gurceel ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda sacan markii uu qaliinka ku sameynayay maanta waxaan joognaa deegaanka damaayo waxaynu u nimid case aan horay qaliin ugu sameyno aan rabno maanta inaan follow up ku sameyno aan casekaasna marka waa casekan stockyada oon runtii aan qaliinka ku sameynay ownerka neefkaana waa ninka la yidhaha daahir xasan maxamed oo runtii ka mida xoolodhaqatada soomaaliyeed oo in badanna fahansan xoolaha dhaqankooda caseka kan marka waxaan samaynay isbuucyo ka hor qaliinkan maanta hadda waad u jeedaan sicii iyo weylkii yaraaba way nabad qabaan alxamdulilaah marka inta badanna dadku waxay aaminsan yihiin neefka haddii qalin lagu sameeyo inuusaba kacaynba dadaa kule neefka haddii la qalamo noolaana marka hadda maanta u jeedaan neefkiiyo isbuucyo qalan xaaladiisay tahay iyo weylkii yaraaba dhanka kalena doctoorku waxa uu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka xoolodhaqatada ah ee galmudug ugu baaqay in ay dhakhaatiirta iyo goobaha lagu daweeyo geeyaan xoolaha gaar ahaan marka ay soo wajahaan xaaladaha ay u baahan yihiin in daweyn iyo qaliimo loo sameeyo waxaan rabnaa marka dadka inaan ka wacyigelinno xoolaha inta badan isku qarima stookyada ku dhacdo ilmuhu ku adkaadaan iska dhimana marka inay fahmaan in xoolahaasu loo samey karo gargaar caafimaad oo sida dadka bini'aadanka ay ugu baahan yihiin inay caafimaad helaan ayakuna ay sidaas oo kale u rabaan inay caafimaad helaan la kala badbaadi karo marmaraa xooluhii cunugiyaa dhinta isagoo ii sheeg neefkii weynaa noolyahay markaas wuxuu u baahan yahay in neefkii weynaa laga badbaadiyo cunugii meesha laga soo saaro mar labadoodii waa nool yihiin waxay u baahan yihiin in la kala badbaadiyo labadooduba si ay u noolaadaan in la kala badbaadiyay u baahan yihiin dhanka kalena milkiilaha sacan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxa uu u mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha ee galmudug gaar ahaan xafiiska shaybaarka ee degmada gurceel isaga oo sidoo kalena sheegay in xooluhu markasta ay u baahan yihiin daryeel iyo daweyn caafimaad sacaas isagoo liito oo dhali waayey oo ilmahaasu ku qalloocan yihiin oo rajadiisu boqolkiiba shan dhammayn ayuu yimid ilaahay baana ku guuleeyey wuu qalay dibiga inta allaga ka soo saaray haddana waa kaas alxamdulilah wuu fiican yahay aad iyo aadan waxaan ugu mahad celinaa doctoorka doctor ibraahim iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee galmudug shaqada ay hayaan waa shaqo muhiima waxaan leeyahay halasoo laba jibaaro intaasu kuma filee halasoo laba jibaaro sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kobcayay fahamka bulshada ee ku aadan in xoolaha la geeyo goobaha lagu dabibo si wax looga qabto xaaladaha ay badanaa sida deg dega ugu geeriyoodaan xooluhu